bismi illaahi araxmaani iraxiim kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhagaysanaya oo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa maalin talaadaha taariikhdu ay ku haastaysan tahay toddobiiyo tobanka bisha oktoobar sanada labada kun toddobiiyo tobanka kusoo dhowaada dhagaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan waxaa magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya lasoo gaarsiiyey afar dhaawacyo ah oo dad shacaba oo waxyeele ay kasoo gaartay duqeyn diyaarado ay ku sameeyeen gobolka shabeellaha hoose xili la bartilmaameysanayay gaari ay saarnaayeen rag la sheegay inay ka tirsan yihiin maleeshiyada ururka al-shabaab gaariga waxaa la tilmaamay in ilaa iyo saddex maleeshiyaadka ay saarnaayeen laba ka midana lagu dilay gantaal haleelay gaarigaasi halka darawalkii kaxeynaya gaariga oo dhaawaca uu ka baxsaday sida la sheegayay duqeyntaasi goobjoogayaal ku sugan halka ayaa warbaahinta u xaqiijiyay arrinkan iyadoo sidoo kalena dhaawacyada magaalada muqdisho saaka aroortii hore lasoo gaarsiiyey kuwaasoo waxyeele ay kasoo gaartay duqeyn xali ka dhacday duleedka degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose waxaana dadkan ay isugu jiraan caruur iyo dumar iyo sidoo kale aabahood oo la tilmaamay in uu haleelay mid ka mid a gantaaladii lagu lala baacsan lagu baacsanayay gaarigaasi la sheegay inay saarnaayeen al-shabaab goobta weerarkan uu ka dhacay waxaa la tilmaamay in meel sidaasi aan kaga fogeyn ay saldhig militari ku leeyihiin maleeshiyada kooxda al-shabaab halkaas oo ah goobaha ay kaga duulaan tagaan gobolka shabeellaha hoose iyo sidoo kale degmada afgooye oo inta badan weeraro ku dhufo oo ka dhaqaaq ay ku qaado kooxda al-shabaab wararka naga soo gaaraya magaalada ankara ee caasimada dalka turkigana waxa ay sheegayaan in ardayda soomaaliyeed ee wax ka barata dalkaasi turkiga ay durbad bilaabeen gurmadka ay u sameynayaan dadkii soomaaliyeed ee ku waxyeeloobay weeraradii waa qaraxii ismiidaaminta ah ee ka dhacay afar iyo tobankii bishan magaalada muqdisho kuwaasoo maalinta habeenkii xalay ahaa diyaaradii sidii ay ka dejisay magaalada ankara shacabka soomaaliyeed gaar ahaan ardayda wax ka barata jaamacadaha dalkaasi ayaa bilaabay in sihirskooda ay isu xilqaamaan sidoo kalena ay la shaqeeyaan dadka walaalahooda ah ee waxyeelada ba'an ay kasoo gaartay weerarkaasi kaasi oo qof walba oo soomaaliya ku noqday urkutaallo aan weligii iloobi doonin iyadoo ay adag tahay in warbixin looga sheekeeyo waxyaabihii ka dhacay magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya dhinaca kalena diyaarad ay leedahay dowladda qatar oo wada gargaar caafimaad ayaa lagu wadaa inay goordhow kasoo caga dhigato garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya iyadoo sidoo kalena wararku ay sheegayaan in ay suurtagal tahay dowladda qatar qaar ka mid a dhaawacyada inay u qaado wadankeeda si halkaasi loogu soo dabiibo dowladda qatar hore waxay u sheegtay in arrinta ka dhacday magaalada muqdisho ay tahay mid looga argudanayo dowladda federaalka ee soomaaliya kadib markii ay arrin dhexdhexaada ka qaadatay khilaafka wadamada khaliijka iyadoona ku eedeysay wadamada dooneynaya in la godoomiyo qatar ay qayb ka yihiin hagardaamadii lagu sameeyey shacabka soomaaliyeed iyadoona dowladda qatar ay ka mid tahay dowladda saddexaad ee haatan gurmud la soo gaartay dowladda federaalka ee soomaaliya waxaana magaalada muqdisho goordhow soo caga dhigan doonta sida safaaraddu ay shaacisay diyaarad sida gargaar caafimaad sidoo kalena ay qaadi doonaan dhaawacyada ugu daran ee haatan yaalla isbitaalada magaalada muqdisho kuwaasoo waxyeele ay kasoo gaartay weerarkii afar iyo tobankii bishan ka dhacay muqdisho halka warkaasi aad ka dhegaysanaysaan waa raadiyo wardheer xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalk soomaaliya oo labada aqal isugu jiro oo dhinaca haweenka ah ayaa kulan ku yeeshay magaalada muqdisho ka oo loogu baruur diiqayay waxyeeladii magaalada ka dhacday afar iyo tobankii bishan xildhibaanada waxay sheegeen in maanta ah ay tegi doonaan goobtii weerarka u ka dhacay qeybna ay ka noqon doonaan gurmadka lagu samato bixinayo burburka hoostiisa dad la tuhunsan yahay inay weli ku jiraan iyadoo waran ay sheegayaan in habeennimadii xalay ahaa laga soo bixiyey dhagaxyada hoostooda dad dhaawacyo qaba ah oo gaaraya ilaa iyo laba kuwaas oo la geeyay isbitaalada magaalada muqdisho sidoo kalena waxaa weli sii kordhaya tirada dhimashada ah iyadoo meydad horle la helayo waxaana weli soconaya ololaha nadaafadda ah ee la doonaya in lagu soo celiyo bilicdii goobtaasi ee qaraxa uu ka dhacay wasaaradda gaadiidkana waxa ay xanibaad kusoo rogtay gaadiidka ku jiro dekada weyn ee magaalada muqdisho in aanu banaanka lou bixi karin ilaa inta ay soconayaan howlaha gurmadka ah waxayna sheegtay ilaa iyo amar dambe inay hakisay wasaaradda oo haatan ku howlan ka qayb qaadashada samata bixinta dadka soomaaliyeed ee dhibaatada ay kasoo gaartay arrintaasi iyadoo shaqaalaha wasaaradda iyo sidoo kale wasaaradda mas-uuliyiinteedaba ay ku owla yihiin ka qayb qaadashada gurmadka loo fidinayo walaalaha soomaaliyeed ee waxyeelada ay soo gaartay wasiiradda waxa ay sheegtay in arrintanina ay tahay mid ay kaga gol leeyihiin in aanay waddooyinka ciriiri noqon si aynan hakad u gelin howlaha gurmadka
runtii annaga wasaaradda dekedaha runtii tallaabo weynaan samaynay maanta waxaan samaynaynay dhinaca dhiig bixintaan qayb ka ahayn oo shaqaalaha wasaaradda iyo dekada iyo dekada runtii qayb weyna ka ahay muruqmaalka iyo shaqaalaha inta u sareysa ay ay runtii qayb ka qaadanayeen waxaan tallaabo weyn aan ka dhignay shalay iyo maanta gawaarida waaweyn inay dekada ay ku jiraan oo aan weli la fasaxin aan u qorsheynayno xilli aan isleenahay waan ku bilaabi karnaa sida u dhaqan galo dhaqanka in laga laga badbaado traffiga ama in baabuurta inay jaamis ku noqoto meeshii dhibaato markay ka dhacdo oo lagu hoobto sida hadda dhacday runtii wasaarado badanaa kulley arrintaas iska kaashanaya wasaaradda dekadaha keliya maahan wasaarado badanaa iska kaashanaya maalmaha soo socdana insha allah go-aan in laga gaaro oo si officiala loo soo saaro aan rajeynayna haddii ilaha ilaaha gudoomiyaha guddiga amniga ee baarlamaanka federaalk soomaaliya xuseen carab ciise waxa uu sheegay in lagula xisaabtami doono wasaaradda maaliyadda lacago gurmad ah oo la sheegay in lagu talagalay dadkii dhibaatada ay soo gaartay si si deg deg ah wax loogu qabto lacagahaasi waxa uuna tilmaamay in wasaaradda maaliyadda laga doonayo ku dhowaad hal milyan oo dollarka maraykanka ah taasi oo loogu gurmanayo dadkii shacabka ahaa ee waxyeelada ay soo gaartay kuwaasoo qaarkood weli ay ku ildaran yihiin isbitaaladii la geeyey oo ay qaarkood haysan waxyaabihii ay u baahnaayeen sida caafimaad iyo gargaar kalaba qofka insha allah waxa weeyaan inaan ka qayb qaadan arrintaas in maaragtay loo qasaxo arrin deg dega oo lagu caawinayo dadkaas xagga maadiyana xagga baqabeysa laba ilaa milyan iyo milyan ka badan loo qasaxo oo looga soo saaro miisaaniyadda si deg dega weliba marka runtii maaragtay waxay ahayd arrin aada maaragtay qiiro noo gelisay madaynasana waxaan moodaa maaragtay hay-adaha dowladda iyo shacabka soomaaliya oo dhan guddigaa loo saar runtii maarata arrintaas dabagala waad ogtahay xukuumaddana guddiga shacabta kulle labada guddiga wada shaqaynayaan insha allah leanna arrintana waa arrin u baahan in loo midoobo oo aan cid kaliya xuseynin marka kolley guddigaas maarata maarata dabagelaya arrintaas sida loo qoondeynayo iyo meelahay gelaysa iyo maarata inaka shaqo badan soo sinaya insha allah laakiin waxaan waxaan muslimiyan maatan la siyaasadeen oo shacabka soomaaliyeed dhibaatada maarata soo wajahday loo fogeyn hadaba kartida karaankaygaana beenan runtiiba wax waajib ah weeye maanta qof soomaaliya markay wax ku dhacaan adduunya meel kasta uu joogo in soomaaliya u gurmata waa muhiim laakiin dee maanta gurigeen dhibay lagu soo dooratay marka de in loo midoobo oo dadaaladaas laga maarata walaalo lagu noqdo oo garbahay amaan la isqabsado waa muhiim si wuxuu socdaan runtii marka waa aad maarata si wadanimo wadanimo muujinaysa maarata marka lama joogo wakti maarata de laisqabsada waxaa la joogo wakti arrin danbal aan aan aan shacabka garab istaagno wixii kale maarata ama xisaabsan oo laba dhexe waxaa ka dhexeeya asaasi waa guunideeda waa meel guuniya laakiin caawa waxay noolyaana waxa weeye walal dad baa maarata dhibaato xoogle soo wajahday oo shacabka iyagu ah waa ayaga ah in dadkasa garab istaagna kulligaayo magaalada garowe ee xarunta maamulka puntlandna waxaa ka bilowday gurmad deg deg ah oo loo sameynayo dadkii afar iyo tobankii bishan waxyeelada ay kasoo gaartay weerarkii bahalnimo ee ka dhacay isgoyska soobe ee magaalada muqdisho waxaana shacabka iyo sidoo kale maamulka maamulka deegaanada puntland ay ku baaqeen si deg deg ah loogu gurmado dadka soomaaliyeed culimaudiinka deegaanada maamulkaasi ayaa masaajida ka sheegay in waajib qaran ay tahay in gurmad loo sameeyo dadkii waxyeelada magaalada muqdisho ay kasoo gaartay weerarkaasi iyadoona deegaanadaasi lasoo sheegaya haatan inay bilaabatay aruurinta kaalmooyin ay ugu talagaleen inay soo gaarsiiyaan magaalada si wax loogu qabto dadka soomaaliyeed sidoo kale magaalada kismaayo ee xarunta kumeel gaarka ee maamulka jubbaland ayaa lasoo sheegaya sidoo kale inay ka soconayso qabanqaabo ku aadan mas-uuliyiinta maamulkaasi taasi oo ay doonayaan in dhaqaale iyo sidoo kale wixii karaankoodaba ay ugu aruuriyaan dadkaasi waxaana shir deg deg ah oo arrinkaa ku saabsan magaalada kismaayo ku yeeshay golaha wasiirada uu shir guddoominayay madaxweynaha maamulka maamulka jubbaland sheekh axmed maxamed islaam axmed madoobe kaasoo looga arinsanaya hanaanka gurmud loo soo gaarsiin karo shacabka soomaaliyeed ee waxyeelada ay kasoo gaartay weerarkaasi sidoo kale magaalooyin dhowr ayaa lasoo sheegayaa in isla arrintan ay ka soconayso si gurmud loola gaaro dadka soomaaliyeed ee dhibaatada haatan ay ku haysato qaar ka mid a isbitaalada magaalada muqdisho qaar ayaa weli la laayahay in geeri iyo nololba ayadoo weli baadigoobka uu soconayo waxaana weli xiran goobtii qaraxa uu ka dhacay nawaaxigeeda oo ciidamada ammaanka ay weli ku hullan yihiin samata bixinta dad la tuhunsan yahay in ay weli ku jiraan burburka hoostiisa warkii oo aad ka dhegaysanayseen dhegaystayaal raadiyo wardheer waa naga intaa hani waa maxamed nuur amiin ayaa idinla socodsiinayay